فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah weerar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday ciidamada ugandha ee janaala heesta wilaayada jubbooyinka oo degmooyinka wilaayada ka qaybisay kumanaan kitaabo ah waaliga jubbooyinka mid ka mid a culummada diinta islaamka iyo oday dhaqameed ayaa ka hadlaya beeraha dabare iyo yantaar oo diya ku kala qaatay kulan ka dhacay degmada saako ee wilaayada jubbooyinka goob waxyaabo khuraafaada lagu samaynayay oo la weeraray iyo dhimasho iyo dhaawaca ka dhashay waxaa kale oo aanu idiin haynaa madaraso muddo qarniyo ah jirtay oo aanu booqannay u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuxa waraysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaana qaybta madaafiicda qaabilsan ayaa maanta waxa ay duqeyn la beegsadeen ciidamada yuganda ee heesta degmada janaale ee wilaayada shabeellaha hoose weerarada duqaynta loo adeegsaday ayaa waxa ay kala dhaceen gelinkii hore iyo gelinkii dambe waxaa la aaminsan yahin ciidamada yuganda ee halkaasi jooga khasaare lagu gaarsiiyey janaale waxay ka mid tahay meelaha shisheeyuhu aanay ku ladin oo hoyaad iyo harsasho ay ka quusteen maadaama xarakada shabaab almujaahidiin si isdabajoog ah u weerarayso wilaayada jubbooyinka ayaa degmooyinka wilaayada ka qaybisay kumanaan kitaabo ah munaasabad arrimahaasi la xiriirta ayaa waxay ka dhacday degmada jirib dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culummada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu sharfay oo nagu ciseeyey waxaa ka mida walaalayaal inaannu ilaahay manhajkiisa muslimiinta loo qaybiyo towsiicu lmasaaxif kutubta oo la wasaco ilaahay kalaamkiisa oo dadka laga haqabtiro waxweye la gaarsiiyo waa sababka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo addoonsaday waa sababka keenaya inay macnaha geerida iyo macnaha jamaajimta iyo madaxyadu u baxaan waan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in la nashriyo inuu ka qaara ka qaara uu gaaro nafta macnaha qiimiga badan in loo bixiyo dadka macnaha wmadaxwey naftooda ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii in loo dilo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrintiisa iyo nashrintiisa iyo qaybintiisa iyo u dhimashadiisa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha ilaahay uu ka raalligayahay weeyaan ilaahay aayadda qur-aanka walaalayaal ee looga dhigay boorka wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan kuu waxyoonay ruux xaggeenna ka ahaatay min amrina mana aadan ahayn nebi muxamedow sal alla aleh wasalam waxa weeye mid yaqaana mid og maa kunta tadri malkitaab kitaab wuxuu yahay maadan ogayn sunno nebi waxay tahay maadan ogayn ambiyadii hore kama aadan warqabin macnaha iimaan adigu ma aadan ogayn macnaha agoon baad ahayd waxa weye aabbihii dhintay hooyadii dhimatay waxa weeyaan oy adeerka soo koriyey markaasaa ilaahay wuxuu yidhi intaa markaannu adiga ku siinay baan haddana kalaamkii ilaahay waxaan ka dhignay nuuran nahdii bihi man nashaa nuur baan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka yeelay ba ilaahay ciddii aannu doonno aannu ku hanuunino maahan cid kasta innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa nuurka cidduu doonuu alla qalbiga u gelinaya cidduu doonana alla waa ka waa ka qadinaya waxaana ilaahay ugu mahad celinaynaa allahna waafajiyey qalbigeenna inuu geliyo inaan u dagaalanno waafajiyey inaan u hadallonna waafajiyey inaan u soo jeednona waafajiyey inaan tawsiicinoo qaybinona waafajiyey allahaasaan u mahad celinayna marka arrintaa ayadaai waa arrin aad iyo aad walaalayaal u qiimi badan weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka maanta caaway macnaha gaaladu iyo caalamku ay nagu haystaan masaajidadu london way ku yaallaan baariis way ku yaallaan washington way ku yaallaan magaalooyinka gaalada waaweyn way ku yaallaan waana lagu tukadaa laakiin xageebay ka socdaa xarbigu wuxuu ka socdaa waxa weeye tatbiiqu shariica shareecada ilaahay in lagu dhaqmo kitaabka ilaahay miiska in la soo saaro waxay dagaalka uu ka socdaa waayo macnaha xarbulmusaawaad inay yidhahdaan ragga iyo dumarku waa sima yihiin waxaan leenahay masina waxaa dagaalku ka socdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala manhajkiisa waxa weye in la hirgeliyoo loo dagaalamo waxay leeyihiin laa jihaada annaguna waxaan leenahay waxa weye jihaadku waxa weye waa maadin ilaa yowmi alqiyaama waa in la ogaado dagaalku meelaha uu ka socdo dagaalku kama uu socdo guri la dhiso iyo macnaha salaad la tukado meel kasta waa lagu tukadaa laakiin dagaalka annaga iyo gaalada noo dhaxaysahay nuxurkiisa hoose waa in la ogaado waa tadbiiqu shareeca waa manhajka ilaah in lagu dhaqmo waa kitaabada in la tawsiiciyo imisay isku dayan inay taxriifiyaan oo ay warshado macnaha u samaystaan oo qaarkood musqula ku guraan oo qaarkood bayba la keenaan oo qaarkood dimuqraadiyo iyo macnaha waxaas oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan waxna gara mariyey waxaan leenahay marka jazaahum allahu khayran maamulka iyo macnaha hindisay keenay waxaweye jubbooyinka iyo macnaha maamulkooda u sarreeya waxaan leenahay jazaahum allahu khayran ha ka daarinina wasaca waxa weye kitaabada ilaahay sunnada nebiga u gudba inaad wasacdaan waana la wasacaa waxaa kaloo xusid mudan ayaduna kitaabadaas macnaha marka la qaybiyo in la xifdiyo oo meelo amaakinta laga ilaaliyo maalmaha waxaad arkaysaa xeertu markay baranayaan kitaabada dhulka iska dhigayaan markii kitaabka tafsiirka laga bao dhulkaaba la dhigayaa axaadiista dhulkaa la dhigaya nebiguna sala allahu calayhi waaalih wasalam maalin maalmaha ka mida tawreed oo dhulka taalluu arkay oo weliba waamacnaha la taxriifiyey nabigu waa qaaday oo barkin buu dusha ka saar waa towreed oo la taxriifiyey maxaa u malaynaysaa kitaabkeenna munazelka oo qur'aanka oo kalaamka ilaahay subxaan u malaynaysaa walaalayaal waxaa la rabaa guri haweenku inay ka taxadaraan oo culummadu ay ka taxadaraan oo macallimiintu ay ka taxadaraan oo xerta dalabada ay kitaabada dhulka ay dhigayaan alle uga cabsadaan oo ay rixlaha saaraan oo haweenku derbiyaday gelinayaan meesha tintooda ay geliyaan bay kitaabka gelinaya tintiina waa derbigaa la gelinaya kitaabkana derbigaa la gelinaya waxa weye manaa goormay kitaabkay tintu sinaadeen kitaabka sida loo wasacayo aan u ilaalin amaakin baa loo sameeyey meelo lagu xareeyo maamulka jazahum allahu khayran waxaan leenahay kitaabkaas waxa manaa tawsiiciisa iyo barashadiisa iyo dhaqankiisa iyo dadaalkiisa waxa weye ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo walaalayaal haddana dadaallo badan baaba socda walaalayaal qiraa'aadkiioo la furayo madaarisiioo la furayo tobanka qiraa'o maamulka jazahu allahu khayran ilaahay ha barakeeyo ilaahayna kacayaan diinta islaamka allah nagu leeya nagu dilo kitaabka qur-aankana qalbiga allah noo geliyo wajazaakum allahu khayran wsali allah wsalam cala nabiyina muxamedin waxaa inoo soo socda waaliga walaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo halkaasi asiguna kelimad ka jeediyay hase haatee iminka waxaanu idiin soo gudbinaynaa suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbooyinka oo asiguna munaasabadda kitaaba qaybinta ka hadlay alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila cla alaalimiin wsal allahuma slim cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasxaabihi wman tabicahum biixsaan ila ywm اddiin ama bacd asalaamu calaykum wraxmat ullahi tacala wbarakaatu alxamdu lilaah allahu subxaanah wa tacaala ayaa mahadda maantaad iskale khayrkiisa faraha badan ina waafajiyey ay ka mid tahay munaasabaddan mashruuc towsiic lmasaaxif calaa buyuut illaahi caza wajal waa mashruucan lagu qaybinayo kutubta masaajidda ilahayna lagu qaybinayo baan ilaahay uga mahadnaqaynaa mahad alle kadib ilaahay ha xifdiya akhriya adduunba maamulka wilaayadeenna jubba ayaan uga mahadnaqaynaa iyagana waan ognaayo runtii dee kutub la qaybiyo oo baydka ilaahay lagu qaybiyo waa waxyaalaha ugu ajirka badanee ugu haweyne ugu wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa ugu faraxsannahay waa munaasabad qiimo iyo qaayo badan waa munaasabad runtii maaragtay loo baahnaa dadka muslimiinta waxaan leenahay marka masaajidda oo la camiro fadliga ay leedahay ilaahay si uga hadlay waan garanaynaa tacmiirulmasaajid waxaa ka mid ah kutubta in la dhigo masaajidda ha la dhigee kutubta waxay qiimo ku yeelanayaan oo ajir lagaga helayaa oo hadafkoodii uu maaragtay xaqiiqo noqonayaa marka kutubtii la akhriyo dadku muslimiin weeye kutubta way akhriyaan laakiin waxaan leenahay ha la dadaalo oo kutubta ha laga faa'iidaysto hana la xifdiyo siduu sheekhu sheegay aad iyo aad baan runtii u soo dhowaynaynaa waana wax lagu farxo in maaragtay la qaybinayo masaaxiibtii xaqiiqatan waxaan u soo joognay iyadoo la diidan yahay masaaxiibta in la qaybiyo oo masaajid iska daaya xataa afraadda muslimiinta loo diidi jiray xilligii calmaaniyadda waxaan xusuustaa markab kutuba oo dowladda sacuudigu xafiiskii raabita caalam islaami la odhan jiray uu soo raray oo muqdisho la keenay oo wasaaraddii arrimaha diinta iyo aqoobta wixii lagu sheegi jiray ay meel ku xidhay dekeddaa lagu xidhay qoladii faafreebka way diideen in kutubtii la soo saaro bal waxay sameeyeen intay meel ku xidheen inay iyagu gadgataan bay bilaabeen raabitadaa loo dacwooday waxa la yidhi kutubtii waa la gadgadanayaa dadkii muslimiintaa in loo qaybiyo la rabay looma qaybinayo qoladii raabitadu waxay dhaheen kutubta sila dhahaya marka la gado ma la gubayaa ma baddaa lagu shubayaa maya dad kalaa muslimiina laga gadayaa dayib hadafkanagii waan gaadhnay anagu qof kastoo muslima inuu kitaab gaadho ayuumaa rabnay siduu doonaa ku gaadhee iska daaya marka ayaa ku gubanhaye alxamdulillah laakiin maanta majaan waa la si lacag la'aana yaa wilaayadu maartay kutubtii ku qaybinaysa masaajidda oo leedahay akhriya marka waxaa laga faa'idaysta nimcadan ilaahay ina siiyey oo ku timid maaragtay tadbiiqu shareeca jihaadka ku timid khayrka iyo wanaaggaas ha lagu dadaalo kutubtana ha la xifdiyo suu sheekhu sheegay ana ka faa'iidaysanno ilaahay mar labaad iyo mar saddexaadba haynoo xifdiyo umaradeenna akhriyo adduun allah ka ajirsiiyo asalaamu calaykum wraxmat ullahi tacala wbarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey waaliga walaayadda islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mar walba aan u mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi waxaan maanta aan ku faraxsannahay mashruucan lagu qaybinayo masaaxiifta qur-aanka kariimka ah oo qayb ka ah xamladii ay wilaayadu ay waday oo ay ahayd xamladii iqra' waratil oo qur-aanka kariimka waayahanba kor loogu qaadayay maantayna waxaa noo suurto gashay inaan dhowr kun oo kitaab aan u qaybinno dhammaan degmooyinka wilaayada jubbooyinka min laga soo bilaabo salagle ilaa iyo badhaadhe ayaa insha allahu tacaala kutubtan maanta hortiinna taalla ayaa la kala gaarsiin doonaa waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa meel walba sidii loogu talagalay inay u tagto iyo cadadkii loogu talagalay waxaana la siin doonaa masaaxiiftan qur-aanka kariimka dhammaan masaajidda ay duruusta ka socoto xalaqaadka cilmiga iyo xalaqaadka qur-aanka kariimka lagu baranayo iyo kuwa tasxiixa qur-aanka dadka looga saxayo ayaa lagu qaybin doonaa waxaan rabaa in yar inaan bal isdultaag yar aan ku sameeyo musxafka qur-aanka kariimka shalay iyo maantay dadkii hore siday ula dhaqmi jireen qur-aanka kariimka iyo dadka maanta jooga sida ay yihiin dadkii naga horreeyey ama aabbayaasheen ama awowayaasheen waxa weeyaan waxaan soo gaarnay ayadoo qur-aanka kariimka iyo masaaxiifta aad iyo aad loo tixgelinayo oo aad loo weynaynayo oo waxa weeyaan loo sameeyey galal ka samaysan maqaar guriga waxa oo la jiray hal kitaab oo waxa weeyaan ku dhex jira gal maqaara aabbaha halkaasuu gashanaya ardayda kutaabta ee dugsiyada qur-aanka aadaya ayagoo galaysan ayay dugsiyada la aadi jireen oo garabka weliba garabkay gashan jireen markii waxa weeyaan dhulka uu ku dhaco waa la soo qaadi jiray waa la dhunkan jiray ardayda umaysan ogoleen in dhulka ay dhigaan macallimiintu way u diidi jireen masaajidda saasoo kale aad baa loo tixgelin jiray hadda bacda muruuri zaman qof kitaab qur-aana gal ku wata arki maysid ilmaha waxa weeyaan sidii buugaagtii bay u wataan qur-aanka kariimkaa masaajidka waxa weeyaan intii la akhristaa meesha looga tegaya xataa waaga hore waxaa jiri jira rixlo ilmaha rixlaa loo samayn jiray guri walba rixlaa oo la jiray qur-aanka kariimka lagu akhristo oo la saaro waxa maanta rag badan u shahiidayaan rag badan inqimaasyo u galayaan waa liajli hada almusxaf liajli kitaab illah in maanta marka agtannada uu ihaano ku mutaysto wallaahi yeeli mayno suurtagalna nagama aha ka wilaaya ahaan waan u istaagnay waxaan u samaynay sanduuqyo ee waaweyn oo qur-aanka kariimka xataa hadduu baaba'o ama meel aan munaasab ahayn lagu arko in lagu soo xareeyo kadibna meeshaas wilaayadu way ka qaadaysaa wixii wanaagsanna way wanaajinaysaa wixii kalena waa la gubayay dhammaanteen waa inaan xil iska saarnaa kitaabka ilahay saan u koryeeli lahayn waa in kitaabada guryaha yaalla iyo kuwa masaajidda yaalla galala waa inaan u samaynaa nin baa wuxuu isku taxalluujiyey in kitaabka qur-aankaa meel walba uu ka fiiriyo uuna ka soo aruuriyo qof walba meel walba ha joogo wadda ha marayo gurigiisa ha joogo masaajid ha joogo waa in waxa weye kitaabka ilaahay waxa weye la karaameeyo waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkiisa waa uu xifdiyey wuuna ilaaliyey tasxiifkaa laga ilaaliyey taxriifkaa laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey inuu baaba'o uu tirtirmo ilaahay baa ballan qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun annagaa soo dejinnay annagaana ilaalinayna ilaahay baa ilaalsanaya kitaabkiisa qof walbana waxaa laga rabaa in kitaabka ilaahay uu ilaaliyo dhinac walba uu ka ilaaliyo dhinaca karaamayntiisa sharfidiisa weynayntiisa barashadiisa ku camalfalkiisa inaad kitaabka ilaahay u noqdo dastuurka ummadda inaad ka shaqaysid inaad u jihaadid qori u qaadid naftaada aad ilaahay ka gadatid saaad kitaabka ilahay u difaaci lahayd qof walba arrinkaas waa inuu qalbigiisa gashtaa kitaabkan maanta horteenna yaalla ilaahay uma soo dejin oo keliya in waxa weeye aan isku tutufno guryahana waxa weeyaan aan dhiganno aan barakaysanno ilaahay wuxuu u soo dejiyey inaan xukun iyo dastuur iyo nidaamkeenna adduun iyo aakhiraba inuu asaga u noqdo arrinkaas in la fuliyo ayay u baahan tahay dadkii fulin lahaa waa idinka qof walba waa inuu ku talagalaa kitaabka ilaahay dastuurkii caalamka isuu noqon lahaa inuu ka shaqeeyo ayaa la rabaa qof walba meel walba gaalow ay joogaan aan ugu galno kitaabka qur-aanka uu noqdo dastuurkanaga iyo kaan adduun iyo aakhiraba aan ku liibaanayno waa inuu noqdaa waa inaan nafteenna u hornaa oo aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka gadanaa nafteennada waxaan ku soo gabagabaynayaa nasaaix anoo ka bilaabaya dhammaan macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka iyo ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka wax ka barata dhammaan dadka masaajidda ku xihan oo ahlulmasaajidkaa dhammaan dadka waxa weye maraakiista wax ka barta iyo macaahidda sharciga dhammaan madaarista tacliimiga oo waxa weye nidaamiga dadka wax ka barta iyo dhammaan meel walba qur-aanka kariimka lagu daraaseeyo oo lagu barto dadka waxa weeyaan meelahaasi jooga waxaan kula dardaarmayaa in kitaabka ilaahay ay ilaaliyaan kitaabka ilaahay ay weyneeyaan kitaabka ilaahay dhexdooda aan lagu ihaanaysan dhammaan dadka muslimiinta ah aan ka wada qayb qaadanno kitaabka qur-aankaa sharfidiisa karaamayntiisa waynayntiisa iyo inaan naftannada u horno kitaabka ilaahay iyo tadbiiqintiisa iyo ku dhaqankiisa intaas ayaan kelmaddeeda ku soo gabagabaynayaa wabilaahi towfiiq waa hagaag فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين dhowaan waxaan booqashaqo ku tagnay degmada salagle ee walaayada jubbooyinka goobihii aan booqanay waxaa ka mid ahaa madarasada daarul qur'aan oo jirtay muddo boqolaal sano ah maamulaha madarasadu wuxuu sheegayaa in macalinnimada uu ka dhaxlay aabbihiis ilaa iyo awowgiisii tobanaadna ay madarasadan macalimiin ka ahaayeen wuxuu sheegay in madarasada ay ka furnaa jirtay meel ay ka mid yihiin buura kaba iyo baydhabo hase ahaatee aakhirkii muddo iminka toddobaatan sane laga joogo la keenay salagle oo xilligaasi baadiye ahayd waxaana hadaladiisii ka mid ahaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن شاء الله الرحمن وحسك دردار مينا إله عبسديسة intaa kadib dhammaan waad wada salaaman tihiin dadkana soo salaamay oo noo imaaday iyo ardada iyo macalimiinta waad salaaman tihiin anigoo ah waxaan ahaa madiirkii madarasada daarul qur-aan degmada magaceygeen waa macalin mursal macalin gaabow degmadana waa salagle madarasada kolley laga wareysanayana waa daarul qur-aan madarasadaas haddaa aan bixiyo xogteedii iyo yacni xawaasheedii madarasada horta waxaan hayaa shan iyo toban sano ayaan haya aniga waxaana jiraa soddon iyo kow sano ayaan jiraa madarasadaas waxaa soo hen jiray aabbahay macalin gaabo ayaa soo hen jiray aabihiisa macalin aadan baa soo hen jiray aabihiisa kale macalin isxaaq baa soo heynayay ilaa iyo ni aabbahay suu ii sheegay sagaal oday ilaa toban oday waaye baydhaba ilaa iyo maxaa la dhahay buurxakaba ilaa iyo bardaale ilaa iyo maxaa la dhahay qansax dheere ilaa ufurow ilaa iyo baar dheere ilaa iyo laga soo qaxo oo salag laga imaado madarasadan hadda salagle ku yeesho waxay halkaa ku yeeshaa si aabbahay aan ka maqlay iyo hadda taariikhda laga joogo waa toddobaatan sano salagle oo baadiye ah ayuu qabtay aabbahay salagleba aan la dhehaynin meel baadiye oo laba buush ayin buu qabtay marka ilaa iyo magaalo ay ka noqoto ilaa iyo marxalad hadda ay soo gaarto horay umaysan ahayn tajwiid waa si caadi qur-aanka loo akhrin jiray iska ahayd tajwiid anaa uu bedelay anigana waxaan bedelay madow maxaakiimti markii loo aqooday oo madow maxaakiimti limaan jiraan tajwiid u bedele madarasadaas dad badan baa ku aflaxay oo fara badan aan la tirikoobi karin cadadoodii aan la tirikoobi karin inta tajwiid aan u bedelayna marxalad fara badan ayay soo martay marxaladay soo martay waxaa kamid ah yacni yacni jubbooyinka kaalin kow ama kaalin laba ay ka geli jirtay xarakadana kaalin kow ama kaalin labo sanadkii sideedaad oo hore yacni maadaama toban sano ilaa kow toban sano intay xarakada jirta tajwiid ay tahay ilmihii jubbooyinka yacni kaalin ka heleen ilmihii u horeeyey yani banaadir baa imtixaan looga qabtay mar dhoweyn cuniga shan iyo tobanka kaalinkuu galay arday oo daarul qur-aan salagla ka socduu ahaa waxaa kala ka mid ah ilmo oo sidoo kale haddana jubbooyinka laga qaaday oo madarasadan ka socotay salagla ka socday oo la geeyey buqa qable kaasna cuniga soddonka iyo shanta tobanka jus ardayadoo madarasadaal qur-aan ka socday ahayn baar dheerana mar aan dhoweyn sanadka toddobaad in ahayd baan dareemay imtixaan ka dhacay sidoo kale jilib oo saddex jeerna sidoo kale sanadkii hadda noo soo dhowaa oo afaraad saakow tartanka ka dhacay sidoo kale cunigii shan toban kaalin kow ahayd daar qur-aan buu ka socday cunigii imtixaankii sanadkii labaad oo hadda noo soo dhowaa oo sanad saddexaad ka galay soddon kaalin saddex buulo fullaay waxa weeyaan daar qur-aan buu ka socday jubbooyin ka socday oo salag la ah cunmihii hadda ka dambeeyey cunigii daraad galgaduud loo qaadayna sidoo kaleu ahaa haddana soddonka sanadkan hadda u dambeeyey ramadaankii hadda ahaa soddonkana kaalin kow degmada salaglaa gashay shan iyo tobankana degmada salaglaa gashay tobankana degmada salaglaa gashay aan maqlayay tobanka weli waa lala haystaa wiil kale aan maqlayay tartanka jubbooyinka way tartankaan sheegayo intaa waxaa kalaa dheer imtixaamkii macalimiintii waaweynaa sanadkii labaad kaalinkow ninka galay soddonka jubbooyinka daaruqur-aan buu ka aflaxay nin daaruqur-aan wax ku bardegmada salaglu ahaa madarasada horta madarasa noocaas weeye madarasadaas arday arday oo waxaa joogta laba boqol ah boqol iyo afartan wiil iyo lixdan gabdhood baa joogto madarasadaas waxaa kalaa joogto labaatan xirowyaal ah oo ka imaadeen meelo kala duwan macalimiintaasna xirtaasna waxay u badan yihiin cidda loo aqooda raxweyn ay u badan yihiin ayagoo ka imaada meelo kala tagsan ka imaada oo mar walba xirbaa qur-aanka dhammaynayskuu kala imaanaya macalimiinta joogtana waa afar aniga oo madiirka madarasada ah madiir waxaa dadkay u aqoodaan nin maamulo oo meel iska fadhinaya nin meel iska fadhinaya mihii keligay toddobaatan cunig baan gacanta ku haya oo kitaablee tajwiidkan ka saxaa marka madrasadana nidaamkaas weeye macalimiintana arday farbara arday kitaabley waxsaasay gacanta ku hayaan madrasada markaa nidaamkaas weeye waxbarashadana waxawe madrasadaas waa madrasa lagu aflaxay dadkii wax ka barteen ay liibaaneen ay horumar gaareen weye teeda kale waxaan u sheegayaa ardada yacni ardada waxaan u sheegayaa kolley way maqlayaane dhammaantood ardada waxaan u sheegayaa qur-aanka waxa weeyaan yacni barashadiisa ilaahay waa fududeeyey laakiin ardayga du wax baran waayo dhowr asbaabood ay u kulmi karto waalidkiis inuu xun yahay inuu cunigiiba saaxiib leeyahay kuwa casriyaala iyo kuwa fallaaqyaal inuu saaxiib leeyahay damiin inuu jiraan moodin laakiin ardad hadda markaan fiirino damiin ma jiro macalinka inuu ardayda iska badin weyn haddii arday uu ku filan uu haysto waxweyn wuxuu bari karaa marka ardaydina waxaan leeyahay inay dadaalaan annaga waagii hore waxaan loo soo sheegnay yaraanteydii qur-aanka waxaan ku bartay tajwiidkumaana baranin laakiin qur-aanka subac ma gefi jirin si fiican baan u xifdiyey aabbaayna dee wuxuu ahaa nin qaari qur-aan buu ahaa nin qaari buu ahaa aslam qur-aanka aan ka shakinin buu ahaa dee annaga waxaan maqli jirnay qofka haddii saddex qool isku darsado cunig waxbuu barani macallin qaariye ilmo qaylo dheer iyo waxa weeyaan habar qalqaalo badan oo cunigii soo tarbiyayso oo soo habayso waxaweye nidaamkaas maqli jirna marka ardadan waxaan u sheegayaa inay dadaalaan waxaa kalean u sheegayaa macalimiinta macalimiinta oo maanta muslimiinta waxaan u sheegayaa haddii kolley cajaladan ay gaarto waxaan u sheegayaa macalimiinta oo muslimiinta ah inay samraan waan ogaanay qur-aanka la barto samir weeye waxaa weeyaan waalidiinta kuwa dabeecad xun aabbaay baan waxaa ka maqli jiray dugsi waxaa heen karo nin waxaana arkaynin waxaana urinaynin waxaana maqlaynin oo aan la yaabi jiray markaan yaraa oo nin aan wax arkaynin waxaana maqlaynin waxaana urnayn suu ninka wax ku dhegaysan karaa suu wax dadku baraan dhihi jiray waan ogaaday waxaa laga wadaa yacni qof waxaas dhanba wax walba lagu sameeya aanba yacni baarbaaraynin oo iskaga samrayo macalimiintan waxaan u sheegayaa insha allahu raxmaan inay macalimiinta ay samraanoo qur-aankaay barayaan ikhlaas ay ka ahaato waan ogaanay madarase badan baa sheekh madaaris fara badan baa yaa shaqayn weyday waxaynu u shaqayn waayeen madaaristaas waxaa weeyaan ikhlaas maaha inay bishi markay dhammaato ay ku xisaabtamaan lacagta waxaas wey waxaas looma baahno macalinkii qur-aanka waxaa la rabaa arday macal waxaa la helayaa macalimiin oo bishi ilmaha markay bixin waayaan ee ilmaha fiijinayo arinkaas haddii ay noqoto arinkii ikhlaasi qur-aankii uu ka baxay macalimiinta waxaa laga rabaa ilmaha inay lacag u fiijinin ay waxbaraan wix ilaahay ka siiyeen ay qaataan ayaa loo baahan yahy yacni wax walbaad la kulmi waxaad la kulantana aad ku samirto howshaada ay ahaato ikhlaas iyo maalinka qiyaamo inuu ilaahay qur-aankaas ajar iyo miisaanka aakhira iyo janaatlfirdows aad ku hesho inaad macnaha dadkaad u barta loo baahan yahay waayn haddii adduunye iyo dhaldhalaalkeeda aad adiga aad waxa weeyaan aad u furato waxa weeyaan madrasada ma shaqaynayso aakhirkeeda damban way baaba'aysaa marka macalimiintan waxaan leeyahay inay dadaalaano waxbarashada waxaan leeyahay yacni dadka qaabkay wax loo baro ardada isku mid ma aha nimbis wax uu qoda qur-aankoo la diyaarinaya waxa weyaan waxa weyaan wax badan baa jiro qur-aanka ee nidaamka loo diyaariy isku mid laguma ahan farbarka isku mid laguma ahan waxa weeyaan madaarista ilmaha qur-aanka markii laga diyaarinayo cunigii inay macnaha si quman wax looga dhegeysto qur-aanka tartiil uu ku akhriyo tartiil qur-aanka uu kala dhigdhigo axkaamta laga fiiriyo cunigii markuu wax akhrinayo gacmaha in laga laabo oo mashquulaadka meelaha uu fiirfiirinaya laga ilaaliyo macalinka inuu mobilka iska damiyo waxa weeyaan aan wax badan qalbigiis meel kale aana jirin cunigi noo dhowr nooc uu ku aflaxa iska jirto macalimiintana waxaan leeyahay insha allahu raxmaan dadaalkaas inay bixiyaan ayaan u sheegaya insha allahu macalimiinta ardadana waxaan leeyahay ardadu yacni waxaan aragnay wax badan oo ardaydu yacni ay ku yacni waxaa jirto ilmaha isku mid ma ahan ardayda waxbarashada isku mid ma ahana way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kuwo waalidkooda iyo macalinkoodaas la shaqeeyo oo markii xaafad madrasada ka tagaan waalidkooda qabto waxbaa laga diyaariyaa waa loo qabeeyaa lacagaa la siiyaa waa lala socdaa kuwana markii dugsi laga fasaxo waxay ciyaaraan banooni iyo fallaagi iyo suuqi iyo meelahay wareegaan ilmahaas isku mid ma noqdaan ilmaha ardada marka waxaan leeyahay awalan ardaygu yacni nadaafadu inuu ku dadaalaa cadaygu inuu ku dadaalaa waysada uu ku dadaalaa cunigi markuu qur-aanka uu akhrinayo inuu acuudka ka bilaabo oo adkaarta uu akhristo macalinka adkaaru sabax walmasax madrasada inuu u suubiyo oo ardayga markuu qur-aanka akhrinaya acuudku ka bilaabo casharka uu sugo cunig ficina haddaa aragto cashar ka bix jira hadduu ka noogo dhowr asbaaba u imaanayso waana aragnay oo cilad cidda ka imaata cunig hoyis aabiisaas dagaali karo gaaja heen karto wax badan annaga hadda madrasada anaga oo tana daarulqur-aan waxaa lagu ixtiraamaa ilmaha yatiinta ah saaka u dambeysay saaka u dambeysay ilmaha oo yatiinta kuwa yatiinta ogoomaha ah waxaan u qeybanay kitaabo oo waxaan u qeybanay lacagyo waxbaan u qeybanay kuwa rajayda oo yatiin waxa u aqoon anaga saan u bara ninka aabihiisa dhintay rajay kuwa la dhahayo hooyadoo dhimatay naftirkooda waxaan siinay wax amaamadi iyo waxbaa naftirkooda yaan saa ku dhahnay ogoonta naftirkeeda waan ixtiraamnaa waxaa kalaan samaynaa musaabaqooyinka la diyaarinaya ilmaha ogoontaan diyaarinaa sifa xogoo dhaadhacay wax u helaan oo maalada ugataan haddamu kuwa maalada u gadnay nin yatiin ah hadda oo cidilaysaan u dhashay wiil yar ahaa marna shan tobanka kaalinkuu galay soddonkana kaalinkuu galay weli ragga lasoo duubay oo telefishinka laga fiirsada ka mid ah wiilkaas marna kun iyo laba boqol soo qaatay marna kun iyo shan boqol soo qaatay labada jeerba lacagtii qaybna maaladan oo gaday qaybna xoolan oo gaday qaybna hadda hooyadiisa u hayso isagana hadda wuxuu ku jiraa macad oo ku yaalo degmada bu'aale ayuu ku jiraa marka insha allahu raxmaan ilmaha yatiinta naftirkooda insaan loo ixtiraamo waa loo baahanya teeda kale ardada waxaa laga rabaa inay kala soconaadaan gabdhaha wiilasha aan isku dhawaanin waxaa ku jirta madarase sharafteedii diinta islaamka sidaa ah gabdhaha wiilasha inay kala soconaadaan ayaa laga rabaa ardayda marka waxaa kale laga rabaa inay saacadooda iyo himigoodii aqligooda inuu ahaado nin walba arday kale inuu ka maseyro casharadiisii iyo inuu la socdo marka insha allahu raxmaan intaasaan yaan insha allahu tacaala yaan ardadana ayaan u sheegayaa biidn illahi mawla qadiir marka insha allahu intaas un baan insha allahu yaan kusoo koobayaa madarasada hadda beryahan oo beryahan dhow hadda xaaladeeda maasha allah wey waxay maasha allah ku tahay waxaa weeyaan yani yani mar walbo muddo dhow hadda toban sano kaalin maysan waayinin degmadana kaalin kama waayin jubbooyinkana kaalin kama waayin walaayaadkana kaalin kama waayin waxa weyan oo madarase hadda aslan lagu tiirsan yahay oo hadday harto maxa ku dhacay laleeyahay oo magaceeda la saafgaraystay wey ilaa iyo madarasada weli ilaa iyo alxamdulilah madarasada weli meel waxay ku yeeshaa oo khaas ah oo ay ku yeeshaa ilaa intii la imaadata caam ka dhig layiri oo madarasada caam ka dhig layiri oo naftirkay xoogo caamkeena aan yara fahmi waayey hataa waa iska jirtaa oo lacag labaatan kun oo doolar ah laii keenay weli lacagtaas caam ka dhig waan kuu dhisanay saddex qol layiri weli anigan aanu ku dhawaaqin hataa waa iska jirtaa anigan ayadoo ka tahay baa inaan su aabbahay ugu wareejiyey oo aabbihiisna uu soo dhiibay oo aabbihiis ilaa aabbahay sagaal oday buu ii sheegay anaa toban way adaa kow iyo toban uu yidhi aniga wiilashiida anaa u dhiibaan rabaa marka insha allahu raxmaan wiilashiida aan ku sii simo ay sii socoto haddii ilaahay laga helo insha allahu raxmaan marka madrasada waxaa kalaa saas u dheeran islaamaha wax lagu baraa islaamaha towxiidka loo dhisa waxbaa lagu baraa oo salaada faatixada loogu toosiyaa odayaalba naftirkooda gooni ee odayaal waayeele alfaxmaalo loogu dhigaa oo faatixada laga saxaa iyo waxay ku tukadaan iyo waxay ku tasbiixsadaan iyo madrasada waxa weeye madraso ilaahay raalli ka noqday weye insha allah annagana waan ku dadaalaynaa intaas ogaada insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa maamulaha madrasada daarulqur'aan ee ku taala degmada saragle
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين beelaha dabare iyo yantaare ayaa waxay diya ku kala qaateen kulan ka dhacay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka kulankani ayaa waxa uu daba socday kulamo hore oo hadba qeyb lagu bixinayey diyada laba qof oo laga dilay beesha yantaar kadib markii maxkamadda islaamiga ah ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay u garsoortay labada dhinac kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu kala qaatay siddeetan neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey siddeed boqol oo milyan oo shilinka soomaaliga ah waxaana faahfaahin ka bixiyey nabadoon cusmaan cali oo ah wakiilka ugaaska beesha dabare alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ilaa cala daalimiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waxaa awalan mahad iska leh ilaahigiina abuurtay haddana na garansiiyey in aan isku xukunno na waafajiyey aayadda ilaahay oo ah wakatabna calayhim fii ana nafsa binafs ilaahay na waafajiyey ilaaha mahaddaas iskale bacdallah waxaa awooddaas ilaahay ee ku hoojiyey harakada almujaahidiin walaayooyinka islaamka gobolada iyo degmooyinka alxamdulilah dhacdadii yareed oo anigoo beesha dabra ah iyo beesha yintaareedni dhexmartay ee ayaa maanta gebagabadeeda waxaan u joognaa in aan ku wareejinno golaalaheenna reer yintaareed xoolihii boqol iyo sagaashan neef laba boqol neef xaqa ahaa warasa damkii toban noo cafiyey boqol iyo sagaashan neef marna lagu qiimeeyey lacag soomaali hal balyiin sagaal boqoloo malyiin lacag soomaali ahaan dolar ahaanna toddobaatan iyo saddex kun toddobaatan iyo lix dolar ee lagu qiimeeyey oo boqol iyo sagaashan neefla ku koobnaayeen saddex marna la kala bixiyey marka hore toban neef marka labaad boqol neef markii ugu dambeysay oo maanta ah siddeetan neef lagu qiimeeyey siddeed boqoloo milyan ayaan maanta goobjoogna wilaayada gobollada iyo degmooyinka ay ku yihiin islaamka sida shareecada islaamka qabi ah ayaan waxaan ku wareejinay warisadamkii iyo ugaaskiisa ehelkiisa ayaan ku wareejinay maanta haddii ilaahay idma wabilaahi towfiiq
intaasi kadib waxaa isna munaasabadda hadal ka soo jeediyey jeelle aadan cali oo ka mid ah nabadoonnada beesha dabare waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh amaa bacd dhammaan dadka intan iska kooyi oo walaala'yan macalwalaayadaannaw salaamantan ilaahayo mahad dhammaanta iska le ilaahigii naga waali awalan muslimiin naga waali nuunka weelna gaalo nuunka weelna oo ilaahigii na abuuri nuun nicmaashi awalan islaam naga waali waa mahad atay iska le haan oo anjarna islaamnimo anjarna oo iimaan anjarna walbadanoo sahlaawo haanka ma an fadhiinaa lama beelood walaal ag oo dhareeso walmari la heshiisisi ilaahay jaza aakhara jaza maanka weelaa miisaan ka sow walaayadanaawna ka qiib qaadati maslaxada atay waa an fadhiina dad badanoo an heeshinge lankas liigees hor lunka dareer hataa raal agaaw lankees lun irna alxamdulilaah lamadii walaal wal isdeertasaan waa an fadhiina gebagabadii lama qof waa aguuheen lamada qof waldeeri dhimashada ka dhiidi laxallasi laxukumi shareecada islaamka lun bandigisi lama boqoloo neef gaal ago laxukumi ilaahay boshaagi lanka regga agi boqol neefo balaangna kontono lamaadu rego aguhen nanu xukumi dabreel la xukumi lama boqoloo lagu xukumi tomun neef nanuu dhaafi boqol iyo sagaashan neef oo lacagtaso waa wareegasoo heshin oo agta hal balyan iyo sagaal boqol agta waa walaalakana ku wareegasaheshin doolar agaa markii luunagana toddobaatan iyo saddex kun toddobaatan iyo li doolar agtoo ku wareegasaheshin ilaahay mee mahadkaliya ilaahigii nun fududaashi xaqa muslimka inay iska beesna oona nagu xukumi inay iska beesno maalintay walna nuunka luunno lamaadi lang una daneenaw ilaahay sababta anka waali oo walaayadana na dharagashiyo na maslahaysti diidasow inay iska beesno saakay walna nuunka luunee xor agna kadib meesuun deerdeerra maa lamaada walaal dadkaan deris la'agi walaal la'agi islaamna la'agi isdhammaashow faa'iida midla haan wal liigaaslayslafeeda gaalabo inta dhalaaranta taakaday nuun jarta afmadow haan saaqlankii behes galabtiisa seeda akow halluunbahe haan walna dharagale oo mudmudow ayi amna heeshin xukunoo liinna diin islaanoo shaagadow heeshna halluugnaqada kitaabka iyo sunnada halluugnaqada ma ogi haan un idila iska ridignoo koo saas ka beh ama iska dhibaatoyshna ayaan dare maalintay ma an fadhiinaa wari hore saa bahi bahi halis cafihe halis cafihe si ehelnimo ag walaalnimo ag halnas cafihe ilaahayna meesunka maadasnaa inay diidii wareegasnay reer yintaarka wareegasnay wariyu damkii iyona isla jaraan ee ugaaskasow wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxgaradka beesha yantaar ee diyada guddoomay ayaa dhankooda munaasabadda hadallo ka soo jeediyey waxaana u horreeyey ugaas nuur xasan maxamuud bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiina wsala allaahuma wsalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiini amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaam kadib ilaahayaa mahadle allihii islaamnoo weelay nicmatalislaam waliimaan walabni iniska darayni sii allahaasaa mahadan sugnaati humma bacdallaahi may mahadan sugnaatay walaayada islaamka walaa miisku kooyayaan qudro ilaahayaa ka kooyayaana laakiin waa la sahel ka kooyime wal dhiig walaaliladeedii walwalba la suubi camal ee ka kooyu isxukunkuma isxukun banaankale war liisku arima ah ilaahayaa ka mahadsan intaas bacdishe walaalaween reer dabar walaalna dhammari walaagii ku heliini ka bacde diili xukumi oo diidii islaamka liin xukumi jari ee lacagteen walaagina niin xukumi laba boqoloo neef gaal eh u ahaayeen tumung neef gaal eh dadkii weli damka haayay damka iskullahaya cafiyeen reer dabareen cafiyeen boqol iyonay sagaalung neefa hirti boqol i sagaalung neef oo una ka heliini beese soomaali ahaan boqol i sagaashan malyan balyan ka heliini halbalyan i sagaal boqol ka heliini yaani nii wareejii awalan mayna nisiyay aas boqol i sagaalung neef oo geel eh yaani nii wareejii ee wabilaahi towfiiqku qabna walhumaan oo kaleena dha'aalan oo walaalnimo iyo muslugnimo aan haynana mele xagiina kullu wareegni wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib axmed maxamed oo ka mid ah ehelka dadkii diyadooda la bixiyey ee beesha yantaar ayaa asna waxa uu jeediyey kelimadda idinku soo maqan maanta waxaan meeshan uga kulannay arrimo ku saabsan wiilashii maxamed macalin calinuur iyo maxamed axmed maxamed deer oo ani waalidkooda ahaa midna walaalkay uu ahaa midna waalidkiis aan ahaa dayadoodii oo reer dabare soo wareejiyeen ugu dambayntii baan u fadhinaa kadib ilaah baa mahad iskale walaayada islaamka jubbooyinka yaa xukuntay maslaxadan daalisay ilaahna waa nagu garab galay annagana waan qaadanay waxaan joogno waa adduunyo masiibo rabbaani baa iska dhacday waa laga soo gudbay hadda waxaan joognaa lacagtii baan ugula wareejiyey annagoo eheladii wiilashaas ah oo waalidkood ah labadaba kuwa yatiinta qaarna aan awow u ahay qaarna adeer aan u ahay yaa waxaa dhacday in markii hore kow aan markaan isu fadhiisanay annaga iyo reer dabare toban neef oo geel ah iyoaan u cafinay kadibna waxayna siiyeen boqol milyan toban neef oo geel ah lacagtoodii waa laga soo wareegay waxayna siiyeen boqol neef geel ah lacagtoodii way soo wareegtay haddana waxayna siiyeen siddeetan neef geel ah lacagtoodii waan kala wareegnay wanaag iyo barwaaqaan kala wareegnay insha allahu muslimiinta meelay kastoy joogaan waxaan ogeysiinaynaa in diyadii si wanaagsan loo xukumay si wanaagsan aan ku qaadanay walaal io daras aan nahay intaasaan ku soo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah intaa aanu ku dhaafnay kulankaasi diyada ay ku kala qaadanayeen beelaha yantaar iyo dabare فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين maanta magaalada muqdisho goob ku taalla oo waxyaabo khuraafaad ah lagu sameeyo ayaa weerar lagu qaaday nin hubaysan ayaa waxa uu weeray goob waxa loogu yeero mingiska iyo booranaha lagu tumo hal qof ayaa ugu yaraantay halkaasi ku dhintay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen oo toban ku dhow qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa ayaa waxay ka hadleen wixii goobta ka dhacay waxay u dhaceen inaan soo istaaga halkaas goobba uu yiri goobba markuu yirina xabadii oodow ka qaada goobba marka gudaha ku jiray xabadii oodow ka qaada nimankan marka waardiye markii hore waardiye ahaayeen marka xabadii soo furay ninkii ndhe naftiisa waa dabaraa mogta xabad qoryo soo qaatay asna halkaasuu taagan yahay waa laysku furo ningiisaa lagu qabanaayo marka ayaantan waa ka maqneen maantaa nimid aa nimid marka imaanay ninku meeshuu joogo una noqonaya saas una noqonaya ninku marka waxaan arin askariyaha meeshaan laalaabana oona aqoonin ma lay maqlin moogi maqdal oo layga aamusa markii quraacda loo fariistay oo isi soo taagan ninkii meeshaas hadda wiilku taagan yahay oo istaagay goob haye uu yiri goob marka wuxuu taagnaa gurigaas iridkiisuu taagnaa goob haye uu yiri goob haye uu yirina xabadda wadda ku soo qaaday goob gadaal u cararay sideed qof baa dhaawacantay wiilna gadaalu ku dhintay ninna waa dhaawacmaldhanu ma aana bixin meeshaydka ma aana bixin anigu waaba naxabo ilaa meeshaas xabadaha ku dhacay ninkaa soo furay marka saasay arintu ah maamo kowga hore xabaday gameen xabadda markay gameen waxaan dhahay wiil yahabow lugaha xataa waa ay jareeyeen hooyo macaanee xabadda ma naga dhaaftiino hadda iskiiga fogoow yiri haddaa ka fogaanin wax kale antoo horlaa la kumaysaa maamaa tahay orad iskiiga tagow yiri inuu ugu ciyaaraayo umalaynayo asaga qorga gamaayo oo gurigeennoo la galay oo isla markaas oo xabadaa ku firdhiy cabdikariin dheeraa la yiraa xabadow gagami meesha dhan xabadoo ka dhigay kow iyo toban xaboo ku gami wiilka on ayay u ahayo igaarkayga eedad u ahay dhale wiilka laantan xabad maya abtigiisaa degan guriga meesha la xabadaynaa mingisaa lagu garaacay walaalow wiilkayga macnaha waxay ugu dambaysay toddoba saac bar abtiis markii markii dur laga soo baxa kabacdi aniga waa baxay xabadda aaday hadda markuu macnaha xabadaha maqli xabadee waa maqli toban daqiiq kabacdi waxaa macnaha waxay soo wacay abtigey waxbay dhahay macnaha wiilkaaga waa dhintay aniga asila macnaha waxaa waxaan iskaan dambaysay toddoba saaci bar intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني